dhaqaalaha dalka afghanistan ayaa si tartiib tartiib ah uga soo kabanaya dib udhicii ballaarna ee kasoo gaaray duulaankii gardarrada ahaa ee dalkan ay ku soo qaadeen maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ku dhowaad hal sano ay imaarada islaamiga ah maamulayso dhammaan soddon iyo afarta gobol ee dalka ayaa la dareemayaa dib u soo kabasho weyn balse weli lama gaarin halka la tiigsanayo oo ah isku filnaansho dhan weliba ah dakhliga maalinlaha ah ee soo gala qof walba oo afghaani ah ayaa ka sara maray halkii uu joogay toban bilood ka hor arrinkaas oo ku bishaaraynaya in dalka ay ka abuurmeen fursado shaqo warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in maamulada tayada leh ee imaarada islaamiga ah ka dhiseen wilaayaadka dalka ay wax weyn ka bedeleen horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha balse waxaasoo dhan waxaa ka weyn in meesha laga saaray musuq maasuqa iyo maandooriyaha oo utun ku ahaa bulshada imaaradu waxa ay hirgelisay mashaariic ay ku baxayaan lacago boqolaal milyan oo dollar ah waxaana ka mid ah dhismaha wadooyinka beeraha dhulku mannaan higtar ah jeexidda biyoqabatinno waaweyn iyo soo saarista macdanta dabiiciga ah oo bil weliba ay kasoo oodaan lacago boqolaal malaayiin dollar ah marin xuduudeedyada uu afghanistan la wadaaga dalalka dariska ah ayaa laga soo xareeyaa lacago malaayiin ah waxaana lacagtaasi dib loogu celiyaa bulshada dadka ku sugan afghanistan waxa ay sheegeen in imaaradu ay biil u qortay dadka fuqarada ah halka ay mashaariic maalgelin u samaysay dadka xirfadaha leh si ay u soo saaraan quudka ehelkooda bangiga dhexe ee afghanistan ayaa ku dhawaaqay inuu iska iibinayo lacago malaayiin dollar ah isagoo ku bedelanaya lacagta afghanistan si sare loogu qaado qiimaha lacagta maxalliga ah ee bulshada afghaaniyiinta ah ku dhex wareeganaysa ogeysiis bangiga ka soo baxay oo lagu faafiyey wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee bakhtaar news ayaa lagu sheegay in maalinta talaadada suuqa maaliyadda laga naadinayo iibinta laba iyo toban milyan oo dollar waxaana ganacsatada lagu wargeliyey inay ka faa'iidaystaan fursaddan bangiga ayaa ugu baaqaya sariflayaasha ganacsatada iyo bangiyada madaxa bannaan inay ka faa'iidaystaan fursaddan ayna iibsadaan lacagta dollarka ee lagu beddelaya lacagta maxalliga ah dad badan oo qurba joog reer afghanistan ahaa ayaa bilaabay inay dib dalka ugu soo laabtaan kadib markii ay xaaladda ammaanka soo hagaagtay dalkan oo muddo koob iyo labaatan sano ah ay gumaysi ku haysteen ciidamada maraykanka waxaa caan ka ahaa afdubka dadweynaha oo lacago madax furasho ah lagu soo dayn jiray balse hadda waxaas meesha ayay ka baxeen qof walba oo muslim ahna wuxuu ku nool yahay karaamo iyo cizi ganacsato waaweyn oo dibadda ka yimid ayaa bilaabay dhismaha warshado yaryar oo kaalin weyn ka qaadanaya xoojinta dhaqaalaha dalkan dowladdii camiilka eede afghanistan ka jirtay waxay ahayd dowladda keliya caalamka ee miisaaniyaddeeda ku tiirsaneyd kaalmaha dowladaha shisheeye afghanistan hadda waxaa ka jirta xukuumad islaami ah oo leh dhammaanba wixii laga rabay dowlad waxaana u shaqeeya boqolaal kun oo ruux xukuumaddan iyada ayaa is amraysa wax taageero maaliyadeed ahna kama hesho dibadda taas beddelkeedana waxay dabooshaa baahiyaha dadka fuqarada ah mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ah waxay sheegeen inay la dagaalameen musuq maasuqa iyo muqaadaraadka bilo kooban kadibna ay awood u yeesheen inay bixiyaan mushaaraadka dhammaan shaqaalaha xukuumadda islamarkaana ay lacago keyd ah ku shubaan baytulmaalka muslimiinta idaaraynta kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka ah ayaa isana door weyn ku leh isbeddelka maaliyadeed ee laga dareemaya dalkan ay dagaaladu la degeen rubac qarnigii lasoo dhaafay tajrubada imaarada islaamiga ah ayaa noqon doonto mid astaan u ah wanaagga ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna si shaamil ah wax uga beddelaysaa dhammaanba dhibaatooyinkii waddanka ka jiray